bsmi illaahi الرaxman الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama عlىa nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu tacaala bsmi اllahi الرaxmani الraxiim abwaab اlmanaaqibi can rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi wslm manaaqibtii abwaabteedii oo nabiga sal ll slam laga warinayey waaye maxalka meeshaan almanaaqib waa jamcu manqabatin manqabadana waxaa la yidhaha alsharafu walfadiilatu sharafta iyo fadiilada marka wuxuu ku bilaabayaa de sharaftii nabigeenna sala allahu alayh waali wasalam iyo fadaa-ishiisa dabadeed marka wuxuu ku xijinayaa manaaqib asaxaaba saxaabada manaaqibteeda muhaajiriin iyo ansaar iyo aalu beyt iyo leh iyo muslimat lfatxi dadkii maka markii la furtay kadib islaamay oy saxaabadu ka koobnaayeen ayuu ka hadlayaa abwaab yani marka manaaqibtaas baabkeedii waayo marka waa siira oo kale waay waa ba waa kitaabu siira oo kale waay waa nooc marka siirada ayuu dhinac kasoo gela qala alimaamu abu ciisa baabu ma jaءa fi fadli الnabiyi salى اllahu عalayhi waslam nebiga fadligiisa wixii ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay qala xadaanaa khalaad bnu aslm albaqdaadiyu wahuwa abu bakr asafaar hiqat rawaa lahu tirmidiyu wanasaa-iyu qala xadaanaa moxamed bnu muscab wa huwa alqarqasaaniy saduq kahiir اlgalط rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja qala xadaana alawsaaciyu can abi camaar abu camaar marka waa shadaad bn cabdillaahi اdimashqiy hiqat yursil can waasilata bni اlasqac qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam in allaha istafaa alla wuxuu doortay min waladi ibraahiima ibraahim ilmihiisa ismaaciila ayuu ka doortay wastafaa min waladi ismaaciila ismaaciil ilmihiisana bani kinaanata reer bani kinaana ayuu ka doortay banu kinaana marka waa waa annadru bnu kinaana yani banu kinaana marka ilmo badan buu dhalay quraysh hadhow marka nadr bnu kinaanay noqonay quraysh marka kinaana marka waa qolada quraysh ka koreysa waay qabiilada nebiga uu yahay marka laga sheegayo waa bani kinaana qurayshuu kasii noqona marka ayb marka waladu ismaaciil marka wuxuu ka doortay bani kinaana wastafaa min bani kinaanata reer bani kinaanana qurayshan ayuu ka doortay quraysh marka waa annadru bnu kinaana waay marka waxay ku abtirsadaa quraysh la yihaaha wastafaa min qurayshin qurayshna wuxuu ka doortay bani haashimin reer bani haashim bani haashim marka haashim waa nebiga awowgiisa labaad u ah waa moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilmualib ibni haashim wastafaanii anow i doortay min bani haashimin reer bani haashimna anow iga xushay oo iga doortay ayb xadiidka waa saxiix marka laga reebo in allaha istafaa min waladi ibraahiima ismaaciil intaas waxaa la gooni noqday moxamed bnu muscab ninkaana marka waa kahiiru lgalad wa hada min min aqlaadihi aqlaadiisayna tan ka mid tahay oo ragga kale maynan werinin sida soo socotay u wariyeen oo tirmidiba uu keeni doono ayb qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu صaxiixu qala xadaanaa moxamed bnu ismaaciil qala wahuwa albukhaariyu qala xadaanaa sulayman bnu cabdالرaحman الdimashqiyu qala xadaana اlwaliid bnu muslim qala xadaana اlawsaaciyu qala xadaana shadaad abu camaar qaala xadaanii wahilaة bnu اlasqac qala qala rasuulu اlahi sal ly slam ina allaha اstafaa kinaanata min waladi ismaaciil marka intaan waayo inta xadiidka marka xooggale inta qeybta hore oo kii hore aan ku marnay iyada ninkaabaa la gooni noqday kinaana ayuu doortay alle wuxuu ka doortay min waladi ismaaciil wasta marka ilmo ismaaciil ismaaciil dadka ou dhalay da waa carabta marka carabtii waxaa laga doortay qoladan kinaana ayb wastafaa qurayshan quraysh buu doortay min kinaanata buu ka doortay wastafaa haashiman buu doortay min qurayshin ayuu ka doortay reer quraysh wastafaani anuu i doortay min bani haashimin buu iga dhex doortay qala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiixun gariib meeshaas marka de waxaa laga qaadanayaa marka doorashada alle waxay ku dhacaysaa un khayriya ay tuseen doorashada ilaahay waxay tusaysaa khayriyay tuseen marka dadkii markuu alla eegay risaaladiisa inay khatimaan axadkii khatimi lahaa carab ayuu ka dhigay carabna waxaa wuxuu ka doortay quraysh qurayshna reer bani hashim uu kasii doortay sidaasay marka u kala fadli badan yihiin dadka oo marka la sheegaya nasab iyo xasab dadka waxaa ugu yacni reer bani haashim yaa yacni iyaga reer bani haashim dadkii kuwa la siman iyagaa ka fadli badan leanna nebiga alla doorashadiisaa ku dhacday oo nebigaa ka dhashay marka la eego quraysh iyo keyrkood carabta kalena qurayshaa fadli badan carabta iyo cajamta marka la eegana carabtaa fadli badan ayb qofku ama ha raba ama yownan rabin waxba taas muhiim nooma aha annaga adu inaad ku qanacsan tahay inaadan ku qanacsanayn wax weyn ma keenayso annagoo xadiidan akrinayna iyo diin marka qofku inuu carabta xoogaa shilimaad iyo adduunyo darteed u naco wax ma keenayso carabtu dad fiicanna waa ku jiraan dad xunna waa ku jiraan marka la leeyahay cajamtu waa ka fiican yihiinna ma laga wado qof kastoo carab ah waa ka fadli badan yahay qof kastoo cajama ma aha dadka marka ay noqoto qof qof taqwaday ugu kala fadli badan yihiin oo alla waa ka dhahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum laakiin ajnaastooda marka la fiiriyo saan nebigu uu noo sheegayo khayr carabta laga waayeyna cajam laga heli maayo nacam hadday carabtu hadda xumaatay cajamna fiicnaan laga sugi maayo nacam meesha marka muhiimkaa taas dhulka alla uu doortayna oo uu xaramkiisa ka dhigayna dadku inay aadaan lagu qasbayna waa dhulkii carb carabtu ay deganayd makay madiina dad marka diin u nisbo sheeganayo adduunyadaba makay madiina u necabaa jira oo waxay ku leeyihin dhulkaasi waa dhul xuno marka balaayaa degtay marka ma ma la aadayo khumeyni waxaa wuxuu dhihi jiray cirqi waxaa ku jiray farisi ah farisinimadaana waxaa u weheliyay madhab xumo wuxuu dhihi jiray waqtigii waxaa la gaaray khariidada aan ka tirtiri lahayn makii madiina dadkuna ay usoo duka lahaayeen karbala halkan iyo karbala iyay dadku usoo dukanayeen saas u dhihi jireen oo weliba raggii dad ugu dhawaayaa ka wariyey oo ka sheegay oo kutubtooda ku dhigay waxaas baa marka waxaan dabada ka reexaya iyo ummad aan muslimiin ahayn oo islaamka aan waxba u haynin yaa waxay isku dirayaan marka carabtii iyo dadkii kale ee muslimiinta ahaa ilaa ay gaarsiiyeen luqadii carbeed xataa in la naco haddii luqadii carbeed la naco qur-aankii yaan la fahmi waayo macnaheeda nacam marka innaga carabta sina ugama dhexbixi karno calaaqaa nagala dhexayso waxay tahay diinteennii qur-aankeennii carabi carabi waayo nebigeennii waa carabi afka uu ku hadlo rasuulkeenna waa af carabi see marka uga dhexbixi karnaa marka waa mar walba marka dadku waa u baahan yihiin luqadan carabta inay jeclaadaan bartaan si ay diintooda u fahmaan ayb culimmadii hore marka madhab waxay ku tirin jireen carab nacaybka madhab yacni bidca ah bay ku tirin jireen oo bacdi naas baa waxaa la dhihi jiray fulan sidaa marka tarjamadiisa la sheegayo kale waxaa la leeyahay wa kaana shucuubiyan shucuubiyan isqilaaxaas culimada waxay u taqaanaa qofka carabta neceb shucuubiyaa la yidhaha marka jaaxid iyo dad badan baa lagu sheegaa in cirqiga yacni ay ahaayeen shucuubiyiin dadka hadda maanta soomaaliduna noocaas waa u badatay qofkii wax unbuu iska nacayaa mararka qaarna waxaa laga yaabaa inuu carabta calaa wajhi liطlaaq inuu u caayo ayaa dhacayso oo uu yidhaha carab khayr ma leh carab khayr mare markuu yidhaha nebi moxamed waa soo gelaa sala allahu calayhi wasalam mas'ale noocaas oo kaleana waxaa ka jawaabay alxaafid alcalaa-i kitaabkan alfataawa almustaqraba la yidhaha buu uga jawaabay mas'ale u dhiganta middaas oo wuxuu yidhi qofka yidhaah waxaa la su-aalay qofka dhaho lacana allahu man sakana yacni arda alkhaliil dhulkan ciddii degtay dhulkan ardulkhaliil la yidhaha waa meeshii nebi ibraahim deganaaye wixii dega allah lacnado hadduu sidaa qofka uu yidhaahdo ka warran baa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi qofkaasi ambiye ilaahay baa soo gelaysu yidhi waxa uu lacnadahay ambiyadii ilaahay baa soo gelaysa cumuumkiisa weliba wuxuu yidhi ma loo fiirinayo qasadkiisa isaga oo inuu yidhaahdo anuu qasadkan ku khasisaya ambiyada waa ka reebaa asal maahan buu leeyahay arrintaas marka fataawadaabuu uga jawaabay alxaafid alcalaa-i marka dadka maanta dhahaya marka carab khayr ma leh waa naago waa kaas dadka dhahaya marka dee nebi moxamed waa soo gela markaad tiraa war waxaad ka fi dhahaysa ka fiirso ee animaa nebi moxamed u jeeday ayuu leeyahay hadde inaad qalbigaaga adig wax ku takhsiisiso iyo maxaa macnoo kaasi uu leeyahay waa arrin khatar ah marka halis qofka geli karta nacam marka qofku inuu ka fiirsado waa idlaaqaadka noocaas oo kalea ayb qala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiixu غariib qala xadaana yusuf bnu musa alqaطan albaghdadiyu qala xadaana cubayd llahi bnu musa can ismaaciil bni abi khalidi can yaziid bni abi ziyaad ninkan dacfi baa ku jira can cabdillahi bn اlxaariث ayb huwa kana amiira albasra lahu ru'ya can اlcabaas bni cabdilmuطalib qaala qultu ya rasuula allah ina qurayshan jalasuu rasuul allow qurayshi way fariisatay fatadaakaruu axsaabahum siday u kala dhalatay iyo nasabyadoodii bay ka hadleen beynahum dhexdooda fajacaluu mahalaka adiga tusaalahaaga waxay ka yeeleen kamahali nakhlatin geed timireed fii kabwatin meel qashin qub-a dhexdeeda ahaatay oo min alardi dhulka yani nebiga nasabkiisay duraayaan waa quraysh dhexdeedii wa adigii marka waxay tusaale kaaga yeeleen geed timireed qashin qub ka baxay geed timireed qashin qub ka baxay bay adiga tusaale kaaga dhigeen faqaala nabiyu sal ll slam nebigu wuxuu yihi in allaha khalaqa alkhalqa alla khalqigii buu abuuray fajacalanii wuxuu iga dhigay min khayri firaqihim kooxahooda kan ugu khayrka badan wa khayri alfariiqayni carab iyo cajamkan ugu khayr badan buu iga dhigay uma khayara alqabaa'ila qabaa'ilkii ayuu door geliyey fajacalanii min khayri qabiilatin wuxuu iga yeelay qabiilo midda ugu fiican uma khayara albuyuuta qoysaska yacnii lafaha yaryarka ah iyo yacnii jilibyada ayuu haddana door geliyey ayuu kala fadli siiyey yani uma khayara alqabaa'ila qabaa-ishii ayuu kala khayr badnaysiiyey oo wuu kala fadilay macnaha khayaran saas waa fajacalanii min khayri qabiila min khayri qabiilatin buu iga yeelay qabiilo yani qabiilada ugu fiican buu iga dhigay uma khayara albuyuuta qoysaska ama guryaha lafaha jilibyada hoose ayuu haddana kala fadli badnaysiiyey alle fajacalanii wuxuu iga yeelay min khayri buyuutihim jilibyada kuwa ugu khayrka badan ayuu iga dhigay yani ree bani haashim fa ana anigu khayruhum kan ugu khayr badan baan ahay nafsan xagga nafsadda wa khayruhum kan ugu khayr badan baan ahay beytan xagga qoyska aan ka dhashayna waa qoyska ugu fiican quraysh qala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasan wa cabdullahi bnu اlxaariث huwa bnu nawfal marka xadiidkan da wuxuu tilmaamaya de qabaa-ilkii marka la tartansiiyaa quraysh wax gaaraya male walidalika waxaa la yidhi qadimuu qurayshan quraysh hormariya ha ka hormarinina haddii nin imaama dadku ay dooranayaan sifaadkii imaamnimada hadduu buuxiyo nin quraysh ana uu joogo ka kalena ounan ahayn kan qurayshigaa la doorana oo nebigu wuxuu yidhi al-a'immatu min quraysh al-a'immatu min quraysh annaasu tabacun liquraysh dadku waxay taabic u yihiin quraysh muxsinuhum tabacun liquraysh wa musii'uhum tabacun liquraysh hadda dadka qofka ugu fiican iyo ku dayana nebi moxamed sal lla ly slam nebi moxamed waa ayana waa quraysh ninka fiicanna ayaga nebi moxamed uu tiigsana sala allahu calayhi wasalam ninka xunna de abujahal iyo halkaasaa ay kasoo bilaabatay dagaalku ilaa meeshaas u jiraaya qala cabdالlahi بن الxاriث huwa bnu nawfl qala xadaثna mxamuud bnu غaylan qala xadaثna abu أحmed wahuwa الزubayriyu qala xadaثna sufyanu huwa thawriyu can yaزيid bni abi ziyada can cabd لlahi bn الxariث can اlmuطلb bni abi wadacata ninkan marka hooyadii waxaa la dhihi jiray arwa bint الxariث ibn cabdالmuطلb marka maxay noqonayaan hooyadiis iyo nebiga ilma adeer arwa bint الxariث bni cabdالmuطلb aa dhashay ninkan markaa nebiga abti oo kale ugu aadanaanay qaala wuxuu yidhi waana saxaabina wuu ahaa dabcan qaala wuxuu yidhi jaa alcabaasu ilaa rasuuli llahi sal ly slam nebigu cabaas baa nebiga u yimid fakaanahu samica waaba isagoo maqlay cabaas shay-an wax yani shay-an min dacnihim duritaankooda ay wax ka maqmaqlay inay nebiga durayaan faqaama الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm calى اlmimbari nebiga mimbarkiibuu ku istaagay ku kacay faqaala wuxuu yihi man ana kumaan ahay anigu faqaaluu waxay yidhaahdeen anta rasuulu اllahi عalayka الsalaam rasuulkii allah tahay nabadgelya korkaaga allah yeeleh qaala wuxuu yidhi ana moxamed bnu cabdillaahi bni cabdilmuطalib in allaha khalaqa alkhalqa alle khalqigiibuu abuuray fajacalanii fii khayrihim wuxuu iga yeelay kuwa ugu khayr ka badan dhexdooda uma jacalahum firqatayni labou ka yeelay haddana qayb fajacalanii fii khayrihim firqatan wuxuu iga yeelay ka ugu khayr badan labada yacnii xagga koox ahaanta uma jacalahum qabaa'ila yani carab iyo cajam marka hore yani i labada firqee hore waa jin iyo insi insigu alla iga yeelay insigiibuu haddana carab iyo cajam ka dhigay kuwii ugu fiicnaa buu iga dhigay oo carabti ah uma jacalahum qabaa'ila buu ka yeelay fajacalanii fii khayrihim qabiilatan wuxuu iga yeelay kuwa ugu fiican xagga qabiilada waana quraysh ayb uma jacalahum buyuutan quraysh buu wuxuu ka yeelay lafo iyo jilib jilibiyo iyo qoysas fajacalanii wuxuu iga yeelay fii khayrihim kuwa ugu khayrka badan dhexdooda beytan xagga qoyska kuwa marka waa reer bani haashim wa khayrihim nafsan wa fii khayrihim nafsan daata ahaan iyo dadnimana kuwa ugu fiican buu dhexdhexdooda i yeelay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan qaala waqad ruwiya can sufyaan athawriy can yaziid bni abi ziyaad naxwu xadiid ismaaciil bni abi khaalid can yaziid bni abi ziyaad can cabdillahi bni alxaari can alcabaas bni cabdilmualib qala xadaثna abu hamaam alwlid bnu shujaac bn اlwlid albaqdaadiyu qala xadaثna alwlid bnu muslim can اlawsaaciyi can yaxya bni abi kahiiri can abi salma can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaaluu waxay yidhahdeen ya rasuul allah rasuul allow mataa wajabat laka اnubuwa nebinimada goormay kuu waajibtay goormaa adiga nebinimada laguu qadaray oo inaad nebi noqoto ay kuu waajibtay qaala wuxuu yidhi waaadamu bayna alruuxi waاljasad waxay ii waajibtay way ii waajibtay walxaal aadamu aadamna bayna aruuxi ruuxda iyo waljasad oo u dhaxeeyo yacni aadam oo carada korkeeda yaallo oo suurad ah bis oo aan ruuxdii lagu dhammaystirin aan ruuxdii la gelinin weli ayaa anigu nebinimadu ii waajibtay yani de aadam intaan la abuurin baaba aqdaarta la qadaray soo maha qofku wuxuu noqon lahaa waa la qadaray qabla an aadam intaan la abuurinba ayb meeshaan marka macnaha marka xadiidka ku jiraa sidaas xadiidkanna waa saxiixo rijaalu isnaadihi waa hiqaat waliid bnu muslimna saraxa bitaxdiid ayb musanifka imaamu tirmidi cilalulkabiirka ku sheegay xadiidkan ku keenay xaakim sidoo kale tamaam fii fawaa'idihi abu nucaym fi dalaa'il الnubuwa wa fii akhbaari asbahaan bayhaqi fi dalaa'il الnubuwa khaiib taarikhu baqdaad min طurqi can اlwaliid bni muslim bihada اlisnaad marka intaa dhanba way wariyeen ayb lafdiga marka xadiidkana sidan buu sax ku yahay ayb qal hada xadiiث xasn صaxiix غariib min xadiiثi abi hurayrata la nacrifhu ila min hada اlwجhi qaala wafi lbaabi can maysarata اlfajri hadalkan marka wafi lbaabi can maysarata اlfajri hal nusqo ayaa sugayso nusqa kale kuma yaalo qaala baab xadiidkan abu maysarata اlfajri waxaa warinayo axmed isnaadkiisuna waa صaxiix qala bab xadaثna الxuseyn bnu yزيid alkuufiyu wahuwa layin الxadiiث qala xadaثna cabdالsalaam bnu xrb can leyt can الرabiic bni anas leyku waa leyt bn abi sulaym an anas can الrabiic bni anas can anas bni maliki qala qala rasuulu الlahi sal اه ly slam ana أwl الnaasi khruuja إida bucثuu ana anigu أwl الnaasi dadkan ugu horeeyaan ah khuruujan xagga soo bixitaanka idaa bucثuu dadka haddii lasoo saaro wa ana anigu khatiibuhum baan ahay kan u qudbaynayo idaa wafaduu hadday dadku alle usoo wafdiyaan ee alle u yimaadaan wa anaa marka khadiibkoodii ah wa ana anigu mubashiruhum kan u bishaaraynayaan ahay idaa ayisuu markay quustaan dadka anaa u bishaaraynayo liwaau lxamdi ammaanta calankeeda yowma-idin maalinkaa biyadii gacanteedu ku jiraa wa ana aniguna akramu waladi aadama aadam waxa uu dhalay kan ugu mudan ayaan ahay ugu karaamo badan calaa rabbii rabbigay korkiisa walaa fakra arrintaa iyadana faan igama ahane xaqiiqdan ka waramaa buu leeyahay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkanna waa xadiid saxiixa nebiga fadligiisa ayuuna tusaa qala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaana alxuseyn bnu yaziida qala xadaana cabdusalaam bnu xarbin can yaziid bni khaalid can ilminhaali bni camrin can cabdillahi bni alxaaris can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ana anigu awalu man tanshaqu canhu lardu qofka ugu horeeyo dhulka uu ka dhambalmayaan ahay markaasaan kasoo baxaya fa uksaa waa la imarshinayaa aniga alxullata ayaa la imarshinayaa maradii maro isku joog ah min xulali ljannati jannada dharkeeda ah kasaa marka laba mafcuulay qaada jirtay dabcan oo asalkana aan mubtadaya khabar ahaan jirin fa uksaa ana mafcuulul awalkii naa'ibulfaacil ahaan uu noqday ka labaadna waa alxullatadaas uma aquumu waan kacayaa can yamiini lcarshi carshiga midigtiisa ayaan istaagayaa laysa axadun qof ma ahaanin min alkhalaa'iqi khalqiga yacnii ka mid ah yaquumu inuu istaagayo dalika almaqaama maqaamkaas hayri aan aniga ahayn qof aan aniga ahayn maqaamkaa ma istaagayuu leeyahy nabiga sal ll slam qaala hada xadiidun xasanun gariib marka xadiidka inkastoo alxuseyn ibnu yaziid uu ku jiro kan iyo kii horeba iyo layth bnu abi sulaym ay ku jiraan haddana marka daarimi iyo bayhaqi iyo yacnii way wariyeen min ariiqi xusein ibn yaziid iyadoon ahayn laakiin layth uu ku jiro laakiin shaahid buu leeyahay min xadiidi abi saciid oo musanifkana uu keeni doono min xadiidi abi saciidin alkhudri ayb wuxuu ku keeni doonaa aduu dhowr xadiid kadib ayuu ku keena ayb qala baab xadaثna bundar whuwa mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu caasim whuwa nabil qala xadaثna sufyaanu wahuwa اthawriyu can laythin wahuwa bnu abi sulaymin qala xadaثanii kacbun kacbkan marka kacb almadani weyaan abu caamir majhuul rawaa lahu tirmidiy wbnu maaja qala xadaثanii abu hurayrata qala qala rasuulu اlahi sal ly slam slu اllaha lii wasiilata alle ii weydiiya wasiilo ii weydiiya alle wasiila marka waa derajo jannada dhexdeeda ah magaceeda wey marka wasiilo wasiilo unbaa la dhaha lama fasirayo leanna derajadaas magaceedaa wasiilo lagu magacaabo qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah wama lwasiilatu maxay tahay qaala aclaa darajatin derajo midda ugu sarreyn badan waa filjannati jannada dhexdeeda laa yanaaluhaa ma gaarayo ilaa rajulun waaxidun hal nin unbaa gaarayo arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna ana huwa inaan aniga ahaado kaasi inaan aniga noqdo ayaan rajaynayaana ayb marka nebiga fadligiisaa meeshanna ku cad qaala hada xadiidu gariibu waisnaaduhu laysa bilqawiyi wakacbun laysa huwa bimacruufin lama yaqaan kacab yani jahaala ku sugan walaa naclamu axada rawaa canhu qof ka wariyeyna ma naqaan hayra layth bni abi sulaym marka waa jahaala majhuululcayn qala xadaana moxamed bnu bashaar qala xadaana abu caamir alcaqadiyu qala xadaana zuhayr bnu moxamed wahuwa aljucfiyu can cabdillahi bni moxamed bni caqiil waa soo marnay tirmidina xadiidkiisa waa xasanayaa ninkan an ufayl bni abi ubay an ufayl bni ubay can ufayl bni ubay bni kacbin abu baطn ayaa la yidhaha waa hiqatun can abihi ana rasuula اllahi sal ly slama qaala mahalii aniga tusaalahayga fi nabiyiina nebiyada dhexdooda ka mahali rajulin nin oo kalean ahay banaa daaran daar dhisay fa axsanahaa hagaajiyey wa akmalahaa dhammaystiray wa ajmalahaa qurxiyey wa taraka minhaa ka tegay mowdica labinatin hal bulukeeti ka tegay booskiis daarta waa la qurxiyey meel yar baa laga tegay laakiin bulukeetigii la gelin lahaa fajacala annaasa fajacala annaasu yatuufuuna bilbinaa dadkii waxay guda galeen inay ku wareegayaan dhismaha wayacjabuuna minhu ay la yaabayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan low tama hadduu dhammaystirmi lahaa mowdicu tilka labinati yani bulukeetigaas isaga iyada ah meesheeda hadday dhammaystirmi lahayd yani lakaana xasanan wa ana aniguna fi nabiyiina nebiyada dhexdooda mowdicu tilka labinati baan ahay nebiyada dhexdooda waxaan ku ahay bulukeetigaas dhismahaas sida uu ku yahay yani laba dhinacba waa laga feerina bulukeetigaas waa kii ugu dambeeyey buu noqonaa meeshaas la geliyo nebiyada anaa khatimay waay marka macno kalena wuxuu yahay sida uu u qurxinayo suurada ayaan aniguna ambiyada u qurxina yacni aan ahay marka shay aan laga yani xad aan laga maarmin oo ka dhex muuqanaya ambiyadii marka wadalika fadli baa ugu sugan inuu ambiyadana lagu khatimo qala wbihada اlisnaadi can الnabiy sal ly slm qaala ida kana ywm اlqiyaamati hadday noqoto kuntu imaama الnabiyiin ayaan ahaanayaa qiyaamaha marka la gaaro nebiyaalka imaamkoodaan noqonayaa wakhatiibahum baan ahaanayaa wa saaxiba shafaacatihim midka u ergeynaya shafaacadooda saaxibkeeda ka iskale baan noqonayaa gayra fakrin amaan faan la-aan yani anoon isfaaninaynin qaala hada xadiidu xasanu gariib madbuuca xasanun bisaa ku dhacday tuxfaha iyo nusqo ayaa xasanun saxiixi yaa iyadana ku dhacday marka nusakhi buu markaa xasanun saxiixun gariibun ka sugay qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaan can ibni judcaan huwa cali bni zayd bni judcaan dacfi baa ku jira can abi nadrata can abi saciidi qaala qaala rasuulu llahi sal l l slam ana sayidu waladi aadama ywma alqiyaamati walaa fakra faan igama aha ilmaha aadam dhalay sayidkoodaan ahay qiyaamaha yani adduunkaba sayiduu ugu yahay muxuu qiyaamo keliya u sheegayaana qiyaamuhu dadkoo dhan bay u muuqaneen wabiyadii gacanteyda liwaa lxamdi ayaa maanta calankeeda walaa fakra faanna maaha igama aha wamaa min nabiyin nebi ma jira yowmaidin maalinka aadamu iyo faman siwaahu aadam iyo wixii ka soo haray aadam waa inuu nebi yahay marka ilaa taxta liwaa'iya hadduu jiraba calankayga hoostiisa u ahaanaya wa ana awalu man ayaan ahay tanshaqu canhu lardu dhulka uu ka dhambalmayo walaa fakra qaala wafi lxadiidi qisatun marka kan waaya xadiidkii abi saciid ee shaahidka noqonaya qaala hada xadiidun xasan intan kadib madbuuca ame dabcada axmed shaakir waxaa ku dhacday waqad ruwiya bihada اlisnaadi can abi nadrata can ibni cabaas can الnabiy sal l slam marka tuxfihiina kuma dhicin tuxfatulashraafka nusqada mubaarak foori ictimaadayna ma leh alusuul اlkhatiya alqadiimana kuma taalo intaas qala xadaana mxamed bnu ismaaciil wahuwa الbukhaariyu qala xadaana cabdullahi bnu yaziid almuqri qala xadaana xaywatu wahuwa bnu shurayx qala akhbarana kacb bnu calqamata wahuwa almisriy atanuukiy abu cabdilxamiid saduuqun anahu samica cabdiraxman bna jubayri wahuwa almisriyu hiqat caarif biاlfaraa'id anahu samica cabdاllahi bna camri anahu samica الnabiya sal l slama yaquul ida samictum lmuadina haddaad maqashaan mu-adinka faquluu midla maa yaquul wuxuu dhahayaa dhaha oo kale uma salluu calaya igu salliya korkeyga fainahu shanigu wuxuu yahay man sallaa calaya salaatan qofkii salli igu salliyaa sala allahu calayhi biha cashran alla toban buu ugu salliya ayuu ugu naxariistaa jeer uma saluu liyalwasiilata wasiilo ii weydiiyo darajadaas fa inahaa manzilatun waa darajo fi ljannati jannada dhexdeeda laa tanbaqii uma habboona ilaa licabdin addoon unbay u habboon tahay addoonka oo min cibaadillahi ilaahay addoomihiisa ka mid ah wa arjuu an akuuna ana huwa waxaanan rajaynayaa addoonkaasi inaan aniga ahaado waman sa'ala liya alwasiilata qofkii wasiilo ii su-aalo xallat calayhi shafaacatu shafaacadii baa ku degayso qaala hada xadiidun xasanun saxiix qala mxamedun waa bukhaari cabdالraxman bnu jubayri hada qurashiyu wa huwa misriyu wacabdالraxman bni jubayr bni nufayr shaamiyun waa isaga laba nin oo kala duwayaa marka isku magac ah qala xadaana cali bnu nasr bni caliyin اljahdamiy qala xadaana cubayd llahi bn cabdilmajid qala xadaثna زmcة بnu صاalxi whuwa الjanadiy الymaniyu abu whb ضaciif waxadiiثhu cinda mslim maqrun xadiidkiisa muslim ku jira waa maqruun mid kale lela maaniye can slmta bni whraan wahuwa اlyamaniyu أyضا صaduq can cikrimata can ibni cabaasi qaala jalasa naasu dad ayaa fariisteen min asxaabi rasuuli اlahi sal ه l slm kamida yantadiruunahu iyagoo nebiga sugaya qaala fakharaja nebigu waa soo baxay xataa idaa danaa minhum markuu usoo dhowaaday samicahum yatadaakaruun wuxuu maqlay iyaga oo shee mudaakaro sameynaya fasamica xadiidahum sheekadoodiibuu maqlay faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen cajaban nacjabu cajaban waa yaabaynaa la yaab in allaha caza wajala alla ittakhada min khalqihi khaliilan ilaahay khalqigiisiiba wuxuu ka samaystay waday itakhada ibraahiima khaliilan buu ka dhigtay wa qaala aakharu mid kale wuxuu yihi maadaa biacjaba min kalaami muusa maxaa yacnii ka cajab badan muuse hadalkiisa yani taas baaba la yaab ah kallamahu alla wou la hadlay muuse takliiman la hadlid wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi fa ciisa ciise kalimat ullaahi waaye wa ruuxuhu marka fa ciisa kalimat ullahi marka la leeyahay maxaa laga wadaa yacni ciisa aabba iyo hooyo kama dhalanin waay hooyo keligeedaa dhashay muxuu ku samaysmay marka ilaahay kelmadiisa ciisa kalimat ullahi marka la leeyahay ay yacni khuliqa wa saara bikalimat illahi buu ku ahaaday ee ilaahay kelmadiisa asagay kasoo baxay asay sifo u tahay ee ilaahay markau kun uu leeyahay kuntaasi waxbaa ku samaysmaayo soo maa waxa ku samaysmay waa makhluuq kuntuna waa maxay kunta iyada makhluuq miyaana maya sifa min sifaat illah ilaahay baana kala saaray fii suurati alacraaf oo ilaahay wuxuu yihi alaa lahu alkhalqu waalamru waa la kala saaray marka allah waxaa u sugnaaday abuurista iyo amarka idan amarku marka abuurista waa ka duwan yahay amarka ilaahay waa maxay kelimadiisa waay cadfiga cadafkuna asal waxaa u ah muqaayara idan marka almru iyo walkhalqu waa la kala duway haddii la yidhaha amarkuna waa khalqi khalqigu makhluuquna waa makhluuq amarkuna waa makhluuq khalqiguna waa makhluuq haddii la yidhaha dowr iyo tasalsulaa ka imaanaya makhluuqii muxuu ku samaysmay kun kuntiina waa makhluuq yani makhluuq inuu makhluuq sameeyey makhluuqaana yaa sameeyey kun oo makhluuq ah an laga dhammaanayo marka dowriya tasalsul culimadii salafkana way u deliishadeen aayaddaas in amarka yacni hadalka alle iyo makhluuqu inay kala duwan yihiin oo alla marka subxaanahu watacaala khaaliqun bisifaatihi ilaahay khaaliq waaye isagaana abuuray wax kastana abuuray bisifaatihi buu khaaliq ku yahay oo marka ilaahay inta la yidhaha waa khaaliq laakiin sifaadkiisii wax kamidana khaaliq ma waa yacni sifaadkiisa waxaan ujeedaa wax kamida asaga ma raacsana oo waa makhluuq in la yidhaaha haladay noqoneen sifaadka allah iskale subxaanahu wa tacaala marka sifaduna waxay farac ka tahay maxay daatada ayb marka marka la leeyahy fa ciisa kalimatullaahi waayo ciisa waa makhluuq makhluuqaas marka kelimadda allow ku samaysmaa laga wadaa dadka kale maxaa loo dhihi waayey dee dad kale waxaa loo dhihi waayey dadka kale hooyo iyo aabbo ayay ka dhashaan isaga kama dhalanin hooyo iyo aabbo hooyo keligeedu ka dhashan ayb wa ruuxu hunaa waxaa weeyaan iyadan idaafada waa idaafatu tashriif waa ruuxdii alle ou abuuray isagu markaa uu geliyey u yaalaa leanna waxyaabaha alle loo idaafeynayo acyaan iyo waxay u qeybsamaan iyo macaani wixii acyaana oo ilaahay ka munfasil ka ah sife ilaahay loogama dhigaayo beytullaahi masaajidka maxaa waaye waa beytullaahi masaajidkan waa makhluuq sooma anagaa dhisna dadkaa dhisna sooma wuu ka soocan yahay alle kacbada waxaa laleeyahy jacala allahu lkacbata albeyta alxaraama kacbadii marka la sifeynayo waxaa laleeyahay beytullaahi ilaahay gurigiisii naaqatullaahi hashii nebi saalax naaqatullaahi baa leeyiy shaygan haddii marka uu keligiis istaagi karo gaar alle uu ka soocan yahay sifo ilaahay ma looga dhigaayo naaqadu sifa min sifaatillaahi waayo lama dhahay laakiin wixii aan keligiis istaagi karin hadduu alle isu idaafeeyo macnaheedu waxay tahay qaa'imun bihi isagoo ku qumay shaygaas wuxuu isaga ku qumana sifay u noqonaya cilmiga allaa la yidhi xayaatada allaa la yidhi nafsadda allaa la yidhi kalaamkii allaa la yidhi kalaam gooni uma istaagi karo cilmi gooni keligiis uma istaagi karo waa inuu caalim jiraa qof uu ku qumo uu ku qumo sidaasaa marka ibnu khuseyme iyo aimadiina ukala saareen meeshaas wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi aadamu aadam istafaahu llahu allaa doortay fakharaja calayhim waa kusoo baxay nebiga fasallama waa salaamay waqaala qad samictu kalaamakum warkiinnii waan maqlay wacajabakum iyo la yaabkiina ina ana ibraahiima aada la yaabteen ibraahim khaliilullaahi wahuwa kadalika waa saas wa muusana najiyullaahi kii alla uu la faqay wahuwa kadalika wa ciisaana ruuxuhu wa kelimatuhu wahuwa kadalika wa aadamu istafaahu llahu wahuwa kadalika alaa hooy wa ana aniguna xabiibullaahi baa kii ilaahay uu jeclaa walaa fakra faanna maaha marka khaliilka iyo xabiibku xabiibka maa xeel dheer alkhullatu walmaxabatu ayuhumaa akhasu wa ayuhumaa yacni ayaa horeyso khullada khulladaa hore leanna maxabada dad aan ambiye ahayn ba ilaahay maxabadiisa waa u xasilee soo maa ya in allaha yuxibu ltawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin dahaarada ku dadaalo towbada badan ilaahay waa jecel yahay ee maxabada marka waa arrin darajo muuminiintii xataa ay helayaan laakiin khullada saas maaha iyadu waa maxabo dheeraad ah waa middaas marka waxaa loo sheegay ibraahim iyo nabiga sal ll l slam ibraahim qur-aankaa u sheegay watakhada allahu ibraahima khaliilan nebigana sunnadiisa wuxuu noo sheegay inuu khaliiluraxmaan uu yahay oo wuxuu yidhi saaxibukum khaliiluraxmaan marka xadiidkan yani dhinacaas marka meeshaa de waxaa ka muuqanaysa nakaara dacfina xadiidkad waaba ku jira waa daciif oo isnaadkiisa zamcatu bnu saalix ayaa ku jira xadiidka qaarkiis laakiin shawaahid buu helayaa wa ana xaamilu liwaa'i alxamdi ayaan ahay ammaanta calankeeda midka sida yowma alqiyaamati walaa fakra wa ana aniguna awalu shaaficin mid ergeynaya kan ugu horeeyaan ahay wa awalu mushafacin kun laga aqbalaya kan ugu horeeya yowma alqiyaamati walaa fakra wa ana awalu man yuxariku waxaan ahay kan ugu horeeya o dhaqdhaqaajinayo alxamdu wa ana aniguna awalu man qofkan ugu horeeyaan ah yuxariku dhaqdhaqaajinayo xilaqa aljannati jannada xalqadaheeda yacnii albaabkeeda qufulka uu ku xiran yahay midka dhaqdhaqaajinayaan ahay ayb dhaqdhaqaajinaya marka midka furiddeeda dalbayaan ahay buu ka wadaa fayaftaxu llaahu alxamdulilah fayaftaxu llaahu lii alla waa ii furayaa fayudkhiluuniiha waa i gelinayaa wamacii fuqaraa'u lmu'miniin iyadoo ay ila jiraan mu'miniinta fuqaradooda walaa fakra ammaanna ma iga aha faan igama aha wa ana akramu lawaliina walaaakhiriin anu waxaan ahay kuwa horey kuwan kuwa dambaba kan ugu karaamada badan walaa fakra faan ma qaala hada xadiidu gariib qaala xadaanaa zayd bnu akhzam alطaa'iyu اlbasriyu qaala xadaanaa abu qutaybata salmu bnu qutaybata qaala xadaanii abu mawduudin اlmadaniy cabdاlcaziiz bnu abi sulaymaan alhudaliyu ayaa la yihaha abu mawduud maqbuulu qala xadaanaa cثmaan bnu ضaxaak can mxamed bni yuusuf bni cabdillaahi bni salaam can abiihi can jaddihi qaala maktuubun fi towraati towreed dhexdeeda ku lagu dhigay wahay sifatu muxamedin moxamed sifadiisa sala اllahu alayhi wasalam wa ciisa bnu maryama ciisa bnu maryamna yudfanu macahu waa lala duugayaayo nebi moxamed baa lala duugayaa ciise ma dhimanin dhow marku dhinto nebi moxamed baa lala lagu agduugaya saas baa towreed ku taallay buu leeyahay qaala faqaala abuu mawduud wuxuu yidhi qad baqiya fi lbeyti guriga nebiga lagu duugay dhexdiisa waxaa ka baaqi ah mowdicu qabrin qabri booskiis aharkan isnaadkiisa waa daciif oo cuhmaan bnu daxaak ayaa ku jira marka cuhmaan bnu daxaak huwa almadaniyu alxizaamiy daciifun rawaa lahu tirmidiyu faqad ninkaasaa ku jira marka sidaas buu daciif ku yahay qaala qaala haakada qaala tirmidi baa dhahaya haakada qaala qaalada faacilkeedana waa zayd bnu akhzam sidaa buu yidhi cuhmaanu bnu daxaak ayuu yihi sanadka wاlmacruufu sida la yaqaanana addaxaaku bnu cuhmaan weeyaanu almadiniyu oo wuxuu leeyahay qalbi baa ku jira qala xadaثna bشhr بن hilaal الصwaaf albصriyu qala xadaثna jacfar bnu sulaymaan الضubaciyu can haabiti can anas bni maliki qaala lama kana اlyowm اladi dakla fiihi rasuulu الlahi sal ه ly slam almadinata nebigu maalinkii uu madiine soo galay adaa'a minhaa waxaa ka iftiimay kullu shayin shay dhammaantii baa u yaa xaggeeda ka iftiimay falamaa kaana alyowmu aladii maata fiihi maalinkii uu dhintay nebiga adlama minhaa waxaa ka mugdiyoobay kullu shayin shay kasta wamaa nafadnaa ma aanan jafin can rasuulillahi sal ly slam nebiga xaggiisa al aydii gacmaha kama aanan jafanin yani duugtii bay ka wadaan wainaa walxaal inaa anaguna lafii dafnihi duugistiisa aan ku jirno xataa ankarnaa quluubanaa ilaa aan quluubteenniiba inkirnay yani nebiga duugtiisa maba aanan ka dhammaaninba quluubteennii waa inkirnay yani quluubtii da inkiriddii waxay tahay de nebigii dhimashadiisu arrin sahlan maaha markii nebigu dhintay ee aan aan duugnay oon carradii ka jafjafannay nufuusteennii baan marka inkir yani waan inkirnay buu leeyahay yani xaaladdii kaanamaa xaalad kale inaan galnayo yani xaaladdeennii aad baa bay markaa isu beddeshay qaala hada xadiidun صaxiixun gariibun halkan baabaan ku daraynaa qaala baabu maa jaءa fi miilaadi الnabiy slى اllahu عalayhi waslm nabiga dhalashadiisa waxay ku yimid qala xadaثna mxamed bnu bashaar alcabdiyu qala xadaثna wahb bnu jariiri qala xadaثna abi wa jariir bnu xaazim qala samictu mxamed bna isxaaqa yuxadiثu can اlmuطalib bni cabdillahi bni qays bni mahramata wahuwa almuطalibiyu maqbulu rawaa lahu tirmidiyu faqad can abihi cabdullahi bnu qays bni mahramata lahu ru'yat muslim iyo afartaa ka weriso ayaa u werisa can jadihi qaala uulidtu waa la idhalay buu yihi ana aniga iyo rasuulullahi sal ll slam iyo nebiga caam alfiil sanadkii dhacdadii maroodiga dadkan waagii hore taariikh ay qortaan ma lahaan jirin waxay ku calaamaysan jireen marka dhacdooyinka dhacdooyinka waaweyn ee dhacay wax ku calaamaysan jireen ummadaha sida badan dadka iska reer guuraaga ah iyana sidaas isaga badan yihiin innaga lafteenna saas waa hadda magaalada xataa kuwa joogo waxay wax ku calaameeyaan dhacdooyinkii dagaalkii hebel marka u dhacay iyo berigii sidaas ahay iyo cagabararkii iyo yani waxyaabahaas fooryaayihii iyo biyo badan iyo waxbay ku dhacday wax ku calaameystaan innaga lafteenna saasaa yani marka sanadkii uu maroodigu soo weeraray kacbada ayaa ani nebiga nala dhalay buu leeyahay sala allahu alayhi wasalam qaala wasa'ala cuhmaan bnu cafaan wuxuu su-aalay qubaatha bna ashyam akhaa bani yam akhaa bani yacmara bni leyth akhaa bani fulaan haddii la dha maxaa laga wadaa waa nin ka dhashay qoladaas anta adiga miyaa akbaru weyn xagga da-da am rasuulullahi sal ll ly slam mase nebiga faqaala wuxuu yidhi rasuulullahi sal ll ly slam rasuulka akbaru minii aniga iga weyn xagga qadarka wa ana aniguna aqdamu minhu mid isaga ka horreeyey baan ahay fi lmiilaadi xagga dhalashada aadaab si fiican aadaab fiicanuu ku hadla yani weynaan marka la yidhaha anta adiga miyaa weyn mase rasuulka de rasuulkaa weynuu yidhi oo rasuul ilaahay waayo rasuulkii yani karaamada iyo darajada isagaa weyn laakiin anaa ka hor dhashay buu yidhi oo rasuulkii marka anaa ka hor dhashay qaala wuxuu yidhi wara-aytu waxaan arkay aniga khadqa tayri yacnii shimbiraha digadooda ama yacni saaladooda kad khadqa tayri saasaa markaa nusqooyinka badana ay qorayaan nusqa waxay qoraysaa khadqa alfiili khadqa alfiil marka la yidhaha maroodiga digadiisa saaladiisaan arkay buu yihahd maroodigaasna dabcan da wuxuu ka wadaa maroodigii soo weeraray kacbada digadiisa aniga waa arkay uu leeyahay ama shimbirihii dadkaas laynayey ee ku tuurayey dhagxaanta dabka afka ku wadatay digadoodii iyo waa arkayey rawtha atayri haddii rawtha alfiil la yihahna sidaas akhdara iyadoo cagaaran xaal ay cagaaran tahay muxiilan ay isbedeshay yani wuxuu qiraa un sanadkaas inuu dhashay marka sanadku waa wada dhasheen laakiin xoogaa ninkan baa haddana kasii horreeyey qaala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifhu ila min xadiidi muxamed bni isxaaq ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed